waxaa saaka subaxnimadii hore magaalada hargeysa lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka iyo ciida injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha oo ay madaarka kaga hortageen islamarkaana ay soo dhaweeyeen qaar ka mid a saraakiisha sare ee xisbiga mucaaridka iyo ciida ayaa qolka nasashada ee madaarka hargeysa ugu waramay warbaahinta waxaanu ka warbixiyay safaradii ugu maqnaa dalka dibadiisa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin salaatu calaa sayidina maxamed sal alla alih wasalam doortaa ilahay baa mahadle subxana wa tacaala ilaahigaa abaartii naga qaaday ayaa mahadleh nabadgelyana igu soo celiyey anugu waa ogtiin waxaan ku maqlaan undii howlo qaran iyo iyo qaar xusbi way isku dhex jireen si fiican way ku soo dhammaatay waxaan aad iyo aad u hambalaynayaa dadkeennii dibadda oo hadda baraarugay oo ay gashay magaranaysaa dardab cusub geliyey aqoonsiga somalilan iyo sida wada shaqayn lahaayeen taasay ahayd sababta weynaan u tagay marka hore shirkii suudan kabacdan waxaan tegay london markaa waxaan kusoo noqday imaaraadka iyaguna aanu aan waxoogaa joogay intii waxaa dhacay waxa weeye dee masiibadii dhacday dadkayna ku leedeen ubaxeeni dhallinyarteeni ay ku leedatay badda marka hore waan ka tacsadeen iyo qaranka iyo dadka iyo ehelkaaba waa nasiib daro inay dhalinyarteenii nabadda ku barbaartay ee jaamacadaha kaga baxday ee ku dhammaystay cilmigeedii iyo soomaalidii ka soo carartay xabadda maslan kuwa xamar jooga kale xabad ka soo cararay inay meel ku wada dhintaan waa inoo nasiib daro way isku noqdaan isku maseer noqdaan dhallinyarta waxaa loo baahan yahay waxyaalo badan baa keenaya tahriibta waxaa keenaya marka u horeysa waxaa weeye shaqadii waddanka oo shaqo jirin dowlad dadka dhan ma qori karto waxaa loo baahan yahay in dalka loo sameeyo barnaamijkii maalka lagu garsan lahaa oo la sameeyo jawi maalgashi soo jiitaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay mashaariicda imaga inagu iska hortaagannahay ee shaqada abuur lahayd ay ka mid tahay dekedda ay ka mid tahay sibirhka warshada sibirhka ay ka mid tahay xitaa bankan maalinta dhowata ka dhacay dhibaatadu waxaasoon shaqay abuur lahaay waxaa kaloo baahanya waxaa weeye in la sameeyo iskuulo farsamo waa ogjiino maanta wax farsamo caruurta dadkeenu yaqaanaa ma jirto ajnabi baa ka shaqeeya ilaa rinjiga ilaa tuubada se loo geliyo ilaa nalka see loo geliyo ilaa sidaa guryaa loo dhiso waa ina vacation schools la dhisaa oo dowladda isku tagtaa adduunka ay noo weydisa in vacation school la sameeyo oo skills loo sameeya waa ta labaad waxa weeye qoyskii bay naga burburay aabbaha xilkiisa meesha ka baxay culaysku qufuulay hooyo hooyona waa iska beer jilicsan tahay dahabkay iibinaysaa dhulgay iibinaysaa hagbadday geynaysaa markaa ina hebel baa baxay ina heblayaa baxday waa inuu aabbuhu roolkiisa ciyaara taa waxaa ka daran waxaa weeye ha laga daayo xayaysiiskan la xayaysiisiyo dadka qurba joogga ah ee xafladaha loo samaynayo ee heroes laga dhigayo xafladaha annagaa bilownay cid baa bilownay waxaan u bilownay waxaan u samaynay maadaamaan aad u baxbixi jiray dad badan casuumi jireen halka mirmir ka casuumi lahaa baan maana isku keenanay aan idiin sameeyo casuumad wadareed wixii waxa laga dhigay hadda joogto celebration taas waxay muujinaysaa oy dhiirigelinaysaa inuu qofkii ka tahriibo uu yidhaa waa kii inaan ka sharxakan kadayba qurbajooga la baxaye loo sameeyo baadhiga adna bax taasna la joojiyaa baan leeyahay waxaa kalaan aad iyo aad aan ka hadlayaa waxaa maarahan ku taalay warbaahinta somaliland iyo soomaaliya ku kulantay turkiga an waxaan arkay arrintaasi marka aan loo baahnayn dowladda xasan sheekh waa dowladdii baabiisay wada hadalladiisa fiican ku samaysmay bishii hore maaris laba kun iyo shan iyo tobanka waa ogeedeen waxay soo direen turkiga soo direen haddana waa waxaa lagu jira wakhti ololeh oo doorasha ku soo dhow marka in layna isticmaalo oo kaambiin laynaga dhigto xasin naga dhigto ma qurux badna dowladdani wax dowlad lala wadi kara hadalla maaha wixii anigii qadiija inay soo inay isbarato way soo rinaagaan inaga xasan sheekh iyo administrationkiisa waynu isnaqaanaa makanad daacad maaha waa ka tustus waxaan jecel lahaa in intay dowladdaas meesha ka baxayso aan wax wada hadal la yeelan turkiguna aan meesha keligii aanu joogin waxay see ku bilaabmeen dad ilaa lix wadan baa beri ka soo qaybgeliyey in wadamadii lagu soo dara baan leenahay intaasaan ku leenahay xagga xusbigayga xusbiga khilaaf ma jiro dad baa jira xusbiga lagu soo biiriyaa dad badan baa imanaya si loo nijaaseeyo laga dhigo xusbi la isku haysto ayaa laga dhigaya xusbigu maaha buqcad dhul ah oo laba qof ka dhexayso laba qof isku haystaan maaha sharci baa jira wixii sharci oo dhan diiwaangelintu yaallaa waan ku faraxsan inay diiwaangelinta loo kordhiyey wakhtigii guddi diiwaangelinta ayaa arrintan hadda qofkii dacwo qabaa uu geysan karaa laakiin maaha in maalinkasta t v-ga xisbiga laga dacaadeeyo guddoomiye kale loo sameeyo guddiyaal kale la sameeyo waxaan dee caado inagu soo marin adduunka intaansan jeeg xisbigu jirno weli ma arag xisbi nidaamkiisii laho nidaam laga ag sameeyo oo medium hun laga laga hadlo waxaan leenahay arrintaasna annagu xisbigu waa furan yahay qofkii damac haya ee golaha dhexe ku jira wuu ordayaa waa loo tartamaya halkaasaa lagu kala baxaya laakiin qofna qasab iyo dacaayad iyo magaranaysaay ceeb wax xusbigu way fool xumaynaysaa qof xusbigiisa doonayo ku leh ka doonayo mustaqbalna dee maaha inuu ceebeeyo marka waxaan u arkaa inay tahay mashruuc ku socdo xusbiga oo la doonaya in la yidhaha xusbiga waa la isku haystaa ee dadka ha u imanina marka arkay waa arkayn si london lagu soo biiray mar waxaan leenahay dadka cabanayo cabashada gudaheena ku dhammaysan laakiin yaan sharciga iyo sumcadxumada xusbiga laga dayan leeyahay taasna intaasaan ka baxayaa asalaamu calaykum mudana gudoomiye qodobka ugu dambeeya ee dacwadda dacwadda ay kaa gudbiyeen guddidaa loo gudbiyey ka waranyada saad kula muuqata adiga dacwadi ma jiro waxaa weeye xusbigu nidaam buu leeyahay qofka xeer xeerkiisa ha ha akhristo qofku wixii xeerka lagu gudbana ka hodoono laakiin loo yaraan qabsanaya cambaign joogto ah waxaan u arkaa in qofka iyagana qofkan ay xumayso xusbina ay xumaynayso qofkii xusbi nidaam buu leeyahay waa xusbiga dada ugu da'dan weyn leh goligiisa dhexe waa la doortay xafiisyada yaalaan intii qofkii ku jira waa la yaqaana darajadan la kala sheeganaya dad baa xitaa sheeganaya waxaan ahayn anaga xogeeye xusbi baan leenahay golaha dhexa leenahay guddoomiyaha golaha dhexa mil anaga guddoomiyaha xusbi ee golaha dhexa markaa in xusbiga been laga sheego in dad layska magacaabo dad aan awood u lahaynin waxaan u arkaa uun de inay fawdo tahay markaa fawdo ma soconayso
arrintan iyada bal qol caday dadka shacabka iyo xukuumadda maxaad fariin u dirlay dowladda waxa weeye markay mashruuc qabanayso waa inay ummadda ay ka raaridaa mashruuca waxay u qabanayso inay dusha kaga keenta maaha waa inay dadka meesha degan ay faa'iidadiisa iyo sababaha iyo dhibka ka soo gelaysa haddii kale khaa'inka ninka danla ah ayaa tegaya oo been sheegaya been fakada runima gaadhaalaya marka waxaan leenahay mashruuc ha socdo oo biyaa la qodiyaa dhulkaa la nabaadguudka la celinayaa oo jilaalkii marka xumaata waa la furiyaa waa kun iyo kun iyo sagaal boqol sideed siddeetankii ayuu maraykanku u s k saddex mashruuc bixisay mid baa la siiyey waqooyiga markaa dalkeena loo jira waqooyiga waxaa laga sameynaya halka lafaruug layidha waa holding grounds waa waa xoolaheena aynu dhoofinno haddii aan la naaxin haddii aan caafimaadkiisa laga samaysan kan reermiyigu suuq muu helaya xoolaha markaa aynu dhoofino xoolo naga soo gala waa in la nidaamiyaa la naaxiyaa si intaasoo markabaa la soo celiya maxaa loo soo celinaya waxa weeye waana xanaaninayn markuu ka yimaado markabkaa la saaraya marka waxaan waa wax dalka u dana waa waxaan haar karisa ka helo indho deero loo xidhi maayo jabeer loo xidhi maayo cidka loo xidhi maayo waa wax qaranba wey waxaana maamulaya wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulisa reermana ma leh qofna ma leh marka waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin dan idin ah dadka deegaanka ee dalka u dan ah
markii siyaasiyiinta xisbiga kulmiye ee shirkiisii golaha dhexe ka cadhooday aad ay shaaciyeen inay isbahays yihiin waxaad shaacisa inaad wadahadal la samaynayso islamarkaana saaxiibaad isugu dhowdayna ay ku jiraan xagee ku dambeeyeen wadahadaladii aad hore u shaacisa inaad la furayso laba jeer maa la kulanay laba jeer baan la kulanay insha allahu tacaala dee maa horan watan ku ducaysanaa nidhi hadday khayr noo leynaya ilaaha noo keeno hadday shir noo leeyaha naga hayo ilahay baan tala saarana
kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaridka ayucid injineer faysal cali waraabe oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada hargeysa tan iyo kulan dambe waa anigoo maxamed midhiq oo idku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu